best on VOA Africa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee ko iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban hirarka fm yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha maarjna waa sagaal sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
Een, waxaan kaloo rabaa baaq inaan u diro een, hay-adaha gargaarka bixiya runtii awaaro baaxadle ayaa ka taagan gobolka waa in si dhaqso ah loola soo gaaraa wixii adigu caafimaad ah wixii ah cunto iyo ceelashii biyaha oo runtii qaarna jabeen qaarna gureen kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid oo ku baaqay in la joojiyo colaadaha ka jira gobolka galguduud sidoo kalena beesha caalamka ugu baaqay inay kaalmo gaarsiiyaan gobolkaasi warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka oo xustay sideedda maarj puntland oo wax ka beddeshay numbarada ama taargooyinka gaadiidka lagu xidho wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan hadliya cumar oo gaadhay dalka masar si uga qayb galo kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee waddamada carabta qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka marka horese warka iyo caalamka kooxaha xag jirka ee boko xaram ayaa ballan qaaday in ay u hoggaansamayso kooxda isis iyadoo lagu soo warramayo inay fuliyeen weeraro qaraxyo ah oo ay ku dhinteen dad ka badan konton qof kuwaasi oo ka dhacay gobolka borno ee dalka nigeria shabakada sida dhow ula socota dhaqdhaqaaqa kooxda jihaadoonka ah ayaa maalintii sabtidii kasoo xigatay kooxda boko xaram inay ku dhawaaqeen inay isu dhiibayaan hogaamiyaha kooxda daacish abubakar al baqdaadi boko xaram ayaa go-aankaasi ku shaacisay cod la duubay oo lagu baahiyey barta ay kooxda twitterka ku leedahay fariinta codka ah oo aan weli la xaqiijin waxay u muuqataa in codkaasi uu yahay kan hogaamiyaha kooxdaasi abubakar sheekuu kooxdan waxay noqonaysaa tii ugu dambeysay oo uu hogaansanta kooxda daacish iyadoo markii hore la aaminsanaa in kooxda boko xaram ay xiriir la lahayd kooxda alqaacida toddobaad ayuu galay dagaalka ka socda agagaarka magaalada tikriit ciidamada ciraaq iyo maleeshiyaadka taageeraya ee shiicada ah ayaa sii wada dagaalka ay kula jiraan maleeshiyaadka daacish ay doonayaan inay kula wareegaan gacan ku haynta magaalada tikriit ciidamada isbahaysiga ayaa ka dagaalamaya deegaanada alduur iyo albu ajiil halkaas oo kooxda meelaha fog wax ka toogata ee daacish ay isku dayayaan in ay ku curyaamiyaan weerarada ciidamada ciraaq iyo maleeshiyaadka ka garab dagaalamaysa ciidamada ciraaq oo taageero farsamo ka helaya iiraan ayaa qaaday howlgalkan iyaga oo aanay howlgalkooda wax faragelina ku lahayn isbahaysiga maraykanka hogaaminayo oo isagu daqaymo ba-an ka wada maleeshiyaadka isis fadhiisimada ay ku leeyihiin ciraaq iyo siiriya xaakim ruush ah ayaa sheegay shalay oo axad ahayd in taliyo hore oo ka tirsanaa booliiska jejniya uu qirtay inuu ku lug lahaa dilkii loo geysto hogaamiyihii mucaaradka ruushanka boris nemtsov saraakiisha amniga ruushanka ayaa iyagu sii wada baarista la xiriirta dilka hogaamiyaha mucaaradka ilaa shan qof ayaa kasoo muuqday maxkamad ku taalla moscow kuwaasi loo xiray inay wax markaasi laga weydiiyo dilka hogaamiyihii mucaaradka nemsof ayaa xagga dambe laga toogtay afar jeer bishii februari toddobaiylabaatankeedii xilli uu lugeynayay buundo ku taala guri ay degan tahay saaxiibadii goobtaasi oo u dhow aqalka madaxtooyada ee ruushanka kumanaan qof ayaa socod ku maray buundo ku taalla magaalada dhinaca koonfureed ku taalla ee selma ee ka tirsan gobolka alabama shalay oo axad ahayd dadka socodka sameynaya ayaa doonayay inay xusuus uga dhigaan kumanaan kale oo isla buundadan socod ku maray nusqarni ka hor maalintan oo kale iyaga oo ugu magacdaray maalintaasoo loogu magacdaray axaddii dhiigu daatay xuska sanadkan ka dhacay selma ayaa dad badani isaga kala da- yimaadeen daafaha caalamka si ay xuskan goobjoog uga noqdaan nusqarni ka hor gaar ahaan bishii march toddobadeedii sanadkii kun sagaal boqol iyo shan iyo lixdankii waxaa buundadan socod ku maray dad aad u badan kuwaas oo ciidamada boolisku ay ku tuureen sunta dadka kaga ilmaysiisa kadibna garaaceen waxaana da- dadka socodka xilligaas samaynaya ay doonayeen in ay taageero u muujiyaan in xaqa codbixinta loo simo dhammaan qowmiyadaha kala duwan
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa shalay booqday gobolka galguduud gaar ahaana degmada dhuusamareeb oo uu ka socdo shir dib u heshiis- shir dib u heshiisiineed ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay muhiimadda shirkaasi iyo wejiga labaad ee shirkaasi oo ah hirgelinta maamul goboleed iyo weliba duruufaha adag ee ka jira gobolka galguduud warbixintan waxaa noo diyaariyey ismaaciil xuseen farjar
dhowaanahan waxaa ka socda magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud shir dib u heshiisiineed oo halkaa uga socda qaar ka mida beelaha degaa waxaana shirkan saldhigiisu uu ahaa in beelaha kala duwan iyo cidda kale ee wax kala tabanaysaaba ay isku calool xaadhaan isla markaana lasoo afjaro tabasho kasta oo dhexdooda taallaa wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa shalay booqday goobta kulankani ka socdo iyadoo ay hadallo ka jeediyeen mas-uuliyiin kala duwani wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa ayaa isagu sheegay in hanaanka uu u socdo shirka dhuusamareeb in ay casharro wanaagsan ka qaadan doonaan ka wasaarad ahaan inaan wax ka baranaan rabnaa shirkan saad u habaysteen soomaali badanaa maamul u dhisan yihiin laakiin hoos aan weli ka heshiin marka in hoos laga soo heshiiyo korna maamulka loo aado waa ti- tijaabo fiican oo hadda laydinka bartay waana qaadaynaa wasaaradda arrimaha gudahana waa idiin sheegay oo waxay leedahay guddi oo dib u heshiisiinta iyo run isu sheegga layidhaah marka guddigaas iyo se u shaqayn lahay iftiin baad ba naga siisayna waa ka faa'iidaynaa haddii ilaa yidhaahdo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa isagu soo dhoweeyey habka uu socdo shirkan dib u heshiisiinta ahi بسم الله waxaan soo gaarnay halkan shalay wakti barqadii duuradii ahayd runtii wafdi aan hogaaminayo taasoo asalkeedu ahaa inaan halka imaanno gogasha heshiiskan aan ka qayb qaadanno aanu soo jirno colaadaha ka jiray gulceel iyo nawaaxigeeda inaan haddee u kuurgalno waxa ka jira gobolka iyo dhibaatada taagan dabadeedna muhiimaddu ahayd in gogashatan heshiisiinta ah ee ka socotaa gobolka hadda galguduud gaar ahaan magaalada dhuusamareeb la soo gabagabeeyey insha allah wakhtiga ku habboon dibna loogu gudbo sidii uu maamul loogu sameyn lahaa tasiilaad ay dalka kan labadan gobol dadka degaa iyo eh, beelaha degaa inay markaas sameeyaan maamul ka soo baxa meeshaas waxaan rajaynaynaa insha allah is afgarad ayaan kala gaarnay sidii aan u maanay shalay waxaan la kulannay qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka in cuqaa- cuqaasha iyo muxuu ahaa dubaabka iyo madaxdhaqameedyada waxaan la kulannay culamaadiinta waxaan la kulannay ahlu sunna waljamaaca ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in iscafi kasta oo dhex yimaada dadka maamulada dhisanaya inay udubdhexaad u noqonayso in la helo maamul xasiloon isaga oo shirka dhuusamareebna ku ammaanay tallaabadan ay qaadeen runtii farxad iyo waxay ii tahay reerayn in maanta aan markhaati ka noqdo runtii labada beelood ee halka ku heshiiyey waxaan idinkaga mahad celinaya oona idinkaga hambalyeynaya runtii sida aad u heshiiseen in- iyo aragtida ahayd in dib loo heshiiyo runtii dib u heshiisiin oo wax dalkan u baahan yahay beelaha soomaaliyeed oo dhan waa inay heshiiyaan sideedaba dad wax isugu jiraan oo isla dega unbaa wax isgaarsiiya In- taasna waxaa loo baahan yahay inta la wada fadhiista geedka hoostiisa sidii dhaqanka noo ahaan jiray in laga hadlo layska cafiyo runtii hore looga socdo waa idinkaga mahad celinayaa waan bogaadinayaa runtii duubabka dhaqamada in ka qayb galay arrintan dadkii soo fududeeyey runtii waxaad samayseen wax in taariikh ah oo soomaali u baahan tahay waana rajaynayaa in beelaha kaleeto oo dhan saas u heshiiyaan annaga waxa ay aas-aas u tahay waxa aad samaynaysaan xasilooni siyaasadeed in dalkan laga helo wejiga xiga ee shirkan ayaa ah in loo gudbo in la hergeliyo maamul goboleed qorshihiisa uu socdo ra-iisul wasaaraha ayaa sharaxaad ka bixinaya waxyaabihii ka soo baxay kulanno uu la yeeshay waxgaradka iyo oday dhaqameedka waxaa weeye wax kastaa markay nabad helaa la helaa waxaan ugu baaqayaa in nabad laga shaqeeyo dabadeedna sidii maamul meeshaan dowlad goboleeda looga sameyn lahaa runtii aan ku dadaalno labo eh, annagu dowladda sida haddaan nahay waxaan ku baaqnay in gogashatan markii la xiro gogol kaleeto dhinacaas iyo laga furcadaado waan rajaynaya haddii la aado in laga shaqeeya taas Een, waxaan kaloo rabaa baaq inaan u diro een, hayadaha gargaarka bixiya runtii awaaro baaxadle ayaa ka taagan gobolka waa in si dhaqso ah loola soo gaaraa wixii adigu caafimaad ah wixii ah cunto iyo ceelashii biyaha oo runtii qaarna jabeen qaarna gureen in ummadda biyo la'aan hadda nolol ma jirto marka waxaan rajaynayaa runtii sidii biyo dhulka kan looga sameyn lahaa ceelo looga sameyn lahaa dadka biyo weeli lahaa waa in ay gargaar ku dadaalaan annaga xukuumad ahaana waa ku dadaalayna haddii la yaado xaawal markaan tagana war baan kasoo saari doonaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa intii uu safarkiisan ku jiray wuxuu kulamo la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan ahlusunna waljamaaca iyo culimmada kaleba isagoo uu ku baaqay in si dhaqso ah loo soo afjaro colaadaha ka jira gobolka gaar ahaan guriceel
ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintaasi isugu keena soo duway halkaad kala socotaana waa v o a washington
dumar soomaaliyeed ayaa dumarka soomaaliyeed aan idhaahda ayaa intooda badani ay la kacakufaan culaysyo badan iyo mas-uuliyadda qoyska xataa marka ay yimaadaan waddamada reer galbeedka oo uu maraykankuna ka mid yahay urur ay dumar soomaaliyeed leeyihiin oo ka jira gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka ayaa xalay xaflad lagu maamuusayey sideedda march ku qabtay magaalada colombos ee gobolka ohaayo ruqya maxamed kuusow oo ka mid ahayd qabanqaabiyaashii munaasabadaas ayaa falastiin axmed iimaan oo stuudiyaha la fadhida waxay ugu horreyn weydiisay waxyaabaha ay dumar ahaan la wadaagaan dhigooda soomaaliya jooga oo dhibaato ah ama culeysyada xagga qoyska ah
wallaahi horta ah, dumar in general ah, guud ahaan dumar ayay horta ay dhibaatada u wada qabaan haddana saas ay tahay wadamada saddexaad ulamaba sii jiraan wadamada saddexaadna annagana waxaaba noqonayo meesha ugu hooseyso wadamada saddexaad meesha ugu hooseyso because dagaalkan iyo dhibaatadana na ragaadiyey ta labaad waxaa waaye dumarkii hor iyo gadaal iyo dhexdabo dhibaato kasoo dhacaysa ikay ku dhacaysaa sababta ay tahay waxaa waaye ninkii saaka gurigaas marka uu ka baxo cunugii kama warqabo kii baahnaa kama warqabo kii xanuunsanaa kama warqabo laga yaaba xataa aniga aan lahayn yani nimankii oo dhana iyo ka dhan saas ah haddana laakiin eh, hoos ahaan guriga tiirkiisa waxaa waaye hooyada hooyadii ay dhibaatada ku dhacaysaa iyadoo uur leh ay cunug dhabarka saaraysaa ay masego tumaysaa ay biyo soo arooreysaa ay qoryihii doonaysaa adooga xataa hadduu banaanka intuu aaday oo wax shaqo iyo waxbaan kasoo raaraadinaa intuu dhaho oo quutal daruurigii oo wax lacag soo raadinayo at the same time laakiin hoostii gurigii kama warqabo oo wixii maanta ka dhacay saaku baxay maqribkiioo soo noqday hoostii kama warqabo sidaas iyadoo soomaaliya laakiin waxaa lagu nabad qabay oo oo xataa annaga soomaali haddaana haweenkooda aan roonaa lagu roonaa waxoogaa waxaa jiray ehel oo ah, ku kaalmeynayo eedaa joogtay habaryaraa joogtay in adeeraa joogtay in abtiyaa joogtay ciidamaa la haystay meeshaan waxaa waaye ciidan ma haysan kartid oo sababta waxaa waaye waxaaba lagu yidhi adiga ciidanka aad haysanayso waxay tahay ciidanka haddaa haysanayso adiga muxuu ahay xuquuqda oo leeyahay kaleeto uu leeyahay oo ah ee, meeshaad seexanayso kale inaad seexdo mishaar inaad siiso kan inaad siiso kaas inaad siiso awoodeedii ma lihin ilaan anagiiba waxaa nahay dad qaxooti ah iyo tan kale dhibaatada kale oo na haysato waxaa waaye ilmihii intaa la keenay noloshaana la keenay soomaaliya laga keenay ama intay ku dhasheen anigii qof ahaan hooyaan ahay laga yaaba inuu culays kale isaaran yahay oo ah hooyadayaa gadaal jirta ama aabahayaa gadaal jiro ama aniga sidii la iisoo koriyo soomaaliya laiisoo igu soo koriyo ayaan rabaa ilmihii inaan u koriyo annakii tiyaa weli maskaxdeena ku jirta oo waxaan rabnaa inaan ilmihii sidii u korino wax caqliga gelaayana ma aha oo ilmihii sidii uma korin karno marka soomaalidu hadda qaxooto cusub ma aha dhowr iyo labaatan sano ka hor ay wadamada galbeedka gaar ahaan dalkan maraykanka bilaabeen inay soo galaan iyo kasii horba maxay weli ugu adag tahay inay dhaqanka iyo nolosha la qabsadaan oo ay weli cabashadu u taagan tahay falastiin cabashadii waxay u taagan tahay annagii soomaalidii ahayn ayaan rabin inaan isbedelno waxaa arkaysaa aabihii saaka waa soo kacay wuxuu rabaa inuu ka fekero soomaaliya maxaa ka socdo halahaasuu mashquul ku yahay soomaaliya maanta maxaa ka dhacay xamar maanta waxanaa ka dhacay kanaa ka dhacay hooyadii waxaa waaye laga yaabo hooyada qaarkeed waxaa waaye i- maba taqaanaba sidii wax loo akriyo iyo iyo muxuu ahaay si wax loo qoro ee qof yili ma laha markay imaatay xataa qof weynaa tahay laakiinse iskool waa aadi kartaa iyo waxaasiita ma jirto cunugii adiga keegaa ma korinayso waa lagula korinayaa banaankaas markuu u baxo tobanna sharci iyo boqolaal sharci oo kalaa jirtaa loo soo sheegaya annagii ayaa waalidkii ayaa weli aan- aan u bislaanin inkastoo labaatan sano meeshaan aan joogno dadka qaar xataa soddon sano ay joogaan dadkii ayaa weli u bislaanin inay isdareensiiyaan war ilmihii inta adigaa keenaye adiga isbedeloo ilmihii ogow noloshooda siday u socoto ee ilmihii la sheekayso ee ilmihii wax ku sheeg maanta iskoolkii maxaa ka dhacay dheh kalaas hebel muxuu ahaa dheh macalinkii muxuu soo sheegay dheh haddii muxuu ahaa eh, mother teacher habeenka oo hooyooyinka iyo waalidka iyo macalimiinta inay is arkaan ay tahay tag soo warso macalinka cunugaaga suu yahay ilmaha naftooda hadday og yihiin inaad adiga muxuu ahaay aada saas interest ugu qabto aada wax wareysanayso ilmaha naftirkooda waxyaabo qaar ay sameyn lahayn ma sameynayaan
ruqya maxamed kuusow ka mid ahaa qabanqaabiyaashii xaflad lagu xustay sideeda maarj oo ka dhacday gobolka ohaayo falastiin axmed iimaan ayay khadka telefoonka ugu warramaysay
maamulka puntland ayaa duba habeen waxa uu ku sameeyey taarikada gaadiidka lagu xira ama nambarada wasiirka- wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud ee puntland cabdiraxmaan yuusuf faarax dijaana ayaa magaalada boosaaso ku qabtay shir jaraa'id oo arrintaasi looga hadlayo wariyaha v o eda ee boosaaso faadime yaasiin jaamac ayaa markaasi kadib wasiirka la yeelatay waraysi waxayna ugu horreyn weydiisay sababta dhalisay in wasaaradda howlaha guud ay wax kabedel ku samayso nidaamka hore loogu isticmaali jiray bixinta taargada gaadiidka wuxuuna ku jawaabay Ee, way jirtaa arrintaas taargadii waxbaan ka bedelay taargadu awal waxay ahayd tiro kow ka bilaabata shan lambar bay ahayd oo isku xigta ilaa iyo afartan iyo shan iyo wax ee, la midayna hadda maraysay laakiin cabasho naga soo gaartay shacabka reer puntland oo ah baabuur badan oo skraaba oo laga yaabo inta dekada laga soo dejiyo in taargo afartan iyo shana la siiyo inay ka qiimo bateen baabuur dhan oo kondishinkoodu fiican yahay oo cusub oo ay labaatan ama soddonka bilowda arrintaas marka een, baan wax uga bedelay haddana waxaan ku xiraynaa haddii alla idmo ee, baabuurta cusub oo dekedda hadda ka soo degta baan ku xiraynaa ee, baabuurta kale sidoodii bay ahaan doonaan haddii alla idmo qorshahaan aan ugu taqana laakiin qofkii wasaaradda inta yimaada raba inuu iska bedelo waan u bedelaynaa haddii ilaha idmo waa gartay marka waxaa meesha ka baxaysa lambarkii gaarka ahaa oo dadka lagu garanaya hebel taarikadiisu waa intaa way ka baxaysaa meesha waan u gartay.
meesha way ka baxaysaa waa alphabet een, iyo lambaris weeye een, taargada hadda aan soo saarnay shanta lambar lambarkii hal mar taargadii hal mar la bixiyana mar dambe ma soo noqonayso baabuurka qofkii raba kondishinkiisa inuu ogaado xilliguu soo degay dee adduunka waxaa lagu jeegaraysaa moodan cusayb injiinka baabuurka taariikhdu la sameeyey laakiin laguma garan doono ee, taargada wuxuu ka soo degay een, afartan iyo shan buu marayaa waa baabuurkaygu waa cusub yahay wax dambe oo lagu qaybeyn doono male baabuurtuna marka sidaasay u sannaan doontaa qof walbaba kondishinka baabuurkiisa iyo cusaybkiisa ku xirnaan doontaa laakiin laguma qiimeyn doono taargo arrimaha ammaanka oo kale ee inaad uga gol leedihiin arrintan ee, xiriir mala leedahay absolutely way la leedahay siaad la socotay dee amniga iyo taargadu waa isquseeyaan laga yaabo baabuur badanoo wax lagu fulin karo inay eh, dad ku fakeraan arrintaasu marka database baan u samaynay qofka mulkiilaha baabuurkiisa halkaasuu ugu jiraa waxaa ku jira macluumaadkiisao dhan booliisku markay maqlaan ama qof amni xumo baabuur ku sameeyo taargadii database-kii loo soo saaro qofkaa meeshu joogaa lagu qaban karaa xuruftaa lagu garanaya xuruuftaa lagu garanayaa absolutely databaseka lagu darayaa marka een, annagu qof aan ku khasbayno taargada hore inuu iska bedela ma lahan taargada laftigeeda hore database bay noogu jirtaado nidaamkii iyo systemkii dowladdii shuruucdeeda iyo nidaamkii bay waafaqsanta waa gartay een, maxaa marka haddii aad noo yeeriso taarikada bal wixii aad ku bilowdeen horey waxaa puntland iyo oo iyadoo carabiya iyo iyadoo puntlandah ee, iyo xarfihii een, faraskii ee, iyo astaan meeshii xisaabta ahayd ayaa waxay isku bedeshay a b c baa gashay ama v o baa gashay xarfihii shanta ahaa ayaa qaybtii hore labadii lambariskii hore waxaa laga dhigay een, laati- waxaa laga dhigay een, xarfo loo bedelay ee, waxaa loo bedelay ee, alphabet loo bedelay xarf een, waxaa weeye qaybtii dambena waxaa laga raaciyey lambariskii baa laga raaciyey lambarada shantii xaraf way muuqdaan a b c markii layahay iyo saddexdii lambar way muuqdaan baabuurkii balaydkiiba ku dhegan laakiin awal waxaa la ogaan jiray kun iyo afar boqol iyo konton iyo shan maanta haddii la bixiyo kun iyo afar boqol konton iyo toddobaa berri bilaabanaysa lambarka marka lambare isku xigay ahay lambaradii baan marka random baa lagu sameeyey waa la isku dhex qasay lambarkaas marka sidaasaan marka dadkii aan la garanayn xilliga baabuurkaasu soo degay iyo xilligii waxa weeye iyo meeshuu marayo oo al yacni in la yidhaahdo baabuurkaasu xilligaas soo degay aad baa umahadsanta
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud ee puntland cabdiraxmaan yuusuf faarax dijaana oo magaalada boosaaso ugu warramaya waryaheena faadima yaasiin jaamac
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan magaalada qaahira waxaa gaadhay wafdi uu hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan hadliya cumar wasiirka ayaa u tegey dalka masar shirka wasiirada arrimaha dibadda ee carabta oo maanta la filayo in uu qaahiro ka furmo sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya shirkan ayaa la qorsheeyey in wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada carabtu ay kaga hadlaan arrimaha ka taagan wadamada soomaaliya libiya syriya yeman iyo falastiin waxayna u gogol xaadi doonaan shir madaxda carabtu la wado inuu inuu ka qabsoomo magaalada sharmasheekh ilaa sagaalaatanka bishan march wariyaha v o a ee masar xuseen saxnuuni ayaa warbixinta kasoo diray magaalada qaahira wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya cabdisalaam hadliya cumar ayaa soo gaaray magaaladan qaahira si uu uga qayb galo kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta mudane cabdisalaam hadliya cumar iyo wafdigiisa ayaa lagu wadaa in maanta ay ka qayb galaan shirka ay yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee ka socda dunida carabta kaasoo ka dhacaya xarunta jaamacadda carabta ee magaaladan qaahira shirka jaamacadda carabta ee heerka wasiir ayaa looga hadlayaa xiisadaha ka alowsan wadamada liibiya yemen siiriya iyo qadiyada reer falastiin saraakiil ka tirsan ururka jaamacadda carabta ayaa sheegay in shirka sidoo kale looga hadli doono arrimo gogol xeer u ah shirka dhaqaalaha ee ka furmi doona magaalada sharmal sheekha ee dalkani masar sideed iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka bisha aynu ku jirno inta badan wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada carabta ee gaaraya laba iyo labaatanka dal ayaa shalay ilaa iyo xalay gelinkii dambe kusoo qulqulayay magaaladan qaahira si ay uga qayb galaan shirka carbeed ee looga arrinsanayo xiisadaha cakiran ee ka jira wadamada siiriya yemen iyo liibiya shirka ay qabanayso jaamacadda carabta ayaa imaanaya xilli xiisadda ka taagan dalkaasi yeman ay gaartay meel aad u adag kadib markii kooxaha xuutiyiinta ee shiicada ahi ay la wareegeen caasimada dalkaasi taasoo si weyn ay uga soo horjeysteen wadamada sunniga ah ee carabta sidoo kale wadamada khaliijka carabta ayaa soo dhoweeyey in shirka wadahadallada kooxaha dalkaasi yeman lagu qabto magaalada riyaada ee dalkaasi sacuudi arabiya kadib markii madaxweynaha dalkaasi yeman cabdirabbi mansuur uu ku baaqay in kooxaha isdiidan ee yeman ay shir ku yeeshaan halkaasi xuseen saxnuuni v o a qaahira
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama iyo madaxweynihii hore george w bush ayaa ka qayb galay kontonguuradii ka soo wareegtay markii boolisku ay garaaceen dibadbaxayaal raadinayay xuquuqda madaniga ah oo usoo baxay magaalada ama isugu soo baxay magaalada selma ee gobolka alabama dhacdadan ayaa la magac baxday balaadi sunday ama axaddii dhiigu daatay sanadguuradan ayaa loo adeegsadaa fursad lagu muujinayo nusqarni markii ay ka soo wareegtay horumarka laga sameeyey xagga xuquuqda aasaasiga ah wariyaha v o a marcus harton ayaa warbixintan ka soo diray halkaas falastiin axmed iimaan oo stuudiyaha la fadhida ayaa noo soo koobaysa mahadsanid ismaaciil dadka isku soo baxay sanadkii kun sagaal boqol shan iyo lixdankii ayaa dalbanayay in la dhammeeyo takoorkii lagu hayay maraykanka madow ee codkooda dhiibanayay muuqaalada booliiska gacanta ula tegay mudaharadayaasha ayaa argagax geliyay dadka maraykanka guud ahaan waxaana ay taasi taageero siisay sharciyada lagu joojinayo takoor dhanka codaynta ah oo jiray master obama ayaa maamuusay dadkii u soo halgamay ee ku caawiyey in ay nadiifiyaan waddadii uu u soo maray ee uu ku gaaray aqalka cad waxa uuna qiray in ay weli jiraan takoor ka dhan ah maraykanka We know the march is not yet over. We know the race is not yet won. We know that reaching that blessed destination where we are judged, all of us, waanu ognahay in weli uusan isku soo buxu dhammaan weli arrinta midabka ma guulaysan in aanu gaarno meeshaa si wanaagsan oo ah meesha lagu qiimeynayo qiimaha shaqsiyadeed waxay u baahan tahay in aanu qirno wax badan mister obama ayaa xusay in warbixintii dhowaan ay wasaaradda cadaaladdu ka soo saartay habdhaqanka booliiska ferguson ee gobolka missouri in markaasi halkaasi oo ay toddobaadyo mudaharaadyo ay ka dhacayeen kadib markii la dilay wiil dhallinyaro madow ah oo aan hubaysnayn kaasoo uu toogtay askari caddaan ah warbixintaasi ayaa ku heshay booliiska ferguson in ay si joogto ah ugu xadgudbaan xuquuqda muwaadiniinta madow xogayihii hore ee arrimaha dibadda maraykanka colin powell ayaa sheegay inuusan la yaabin warbixinta ku eedeynaysa booliiska kala sooca midabka ku dhisan isagoo la hadlaya barnaamijka this week ee ka baxa telefishinka a b c na waxa uu sheegay
I know these things have existed in other parts of our country. Uh, this, this shouldn't have been that great a surprise to any of us.
waan ogahay in waxyaabahan oo kale ay ka jiraan qaybo ka mida dalka tani waa in aysan inagu noqonin layaab bawel ayaa sheegay in ay la gudboon tahay taliyaha boolisku iyo taliyayaasha guud ahaanba inay hubiyaan qaababkooda iyo ficilada booliiskooda si ay meesha uga saaraan dhaqamada aan cadaaladda ku salaysnayn ee muwaadiniinta laga badan yahay maayarka magaalada ferguson james nolis ayaa sheegay in tallaabadaasi uu qaadanayo si uu ugu jawaabo dhaleecaynta loo soo jeediyey ciidamada booliiska
I think what's important right now is we go through every part of that report, find out where the breakdown was, and the patterns and practices, and these safeguards that we should have had in place and need to have in place to ensure that we uh, you know, protect the safety.
waxaan filayaa in waxa hadda muhiimka ah ay tahay inaanu warbixintaasi raacno helno waxa halkan dhibaatadu ay ka timid ay tahay qaabka iyo sida ay u dhacday arrintaasi kadibna aanu si taxadar leh wixii aanu haysanay iyo waxa aanu u baahannahay in aanu sameyno aanu eegno si loo ilaaliyo ammaanka iyo xuquuqda muwaadiniinta guud ahaan yimaada ferguson iyo kuwa ku nool magaalada isagoo jooga magaalada salmana madaxweyne obama waxa uu sheegay in ay tahay tallaabo horumar ah haddii aysan sinjisooca booliska ferguson uusan sharciga iyo dhaqanka maraykanka midna aanu ogolayn sidii uu ahaa konton sano ka hor waxa uu ugu yeeray dhammaan dadka maraykanka ah inay ka wada shaqeeyaan sidii loo ciribtiri lahaa takoorka iyo sinaan la-aanta mahadsanid falastiin axmed iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o a marcus harton haatana dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan mid ka mid a heesahay qaado farxiya fiska waa heeskii hidda rood codka macaan ee farxiyo fiskay heestii waddada ku qulqul ayaa gabagabo ahayd idaacaddeenni tan intaan dib dambe u kulmi doonno waa ismaaciil farjar iyo falastiin iimaan oo idinla nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.